wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa wada dadaalla kala duwan oo sare loogu qaadaya adeega caafimaad ay u hayaan bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland mudane ismaaciil axmed garas ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay adeega caafimaad gaarsiin doonto meel kasta oo ay ku nool yihiin muwaadiniinta reer jubbaland oo ka mida deegaanada jubbaland haddaba waa kan wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland mudane ismaaciil axmed garas oo ka hadlaya mudnaanta ay wasaaradda siinayso gaarsiinta degmooyinka jubbaland adeega caafimaad ay u hayaan
wasaaradda caafimaadku waa wasaaradaha yar ee meel kasta oo bulsha ku kulanto inay joogaan ay qasab tahay ama nabad ha ahaato ama yayna ahaan ama dowladda hoos timaado ama yayna hoos imaan annagu kulla wasaarad ahaan awalna diyaar baanu ahay haddana waxaan filayaa si kastaba suuragal oo aan uga qayb qaadan karno sidii degmadaasina ay u noqdo meel tegitaankeedu saaray aniga waxaa adeeg bulsho waxaa iigu horeeya talefoon jid meel dadku ay ku gaari karaan meelaha ay ka jirto adeegyada ay u baahan yihiin calool si kusoo say ku dhacday degmada afmadowga degmo duqa waqti badan jirtay haddana marar badan ay adag tahay inaad gaadhsiiso wixii aada adeega oo ay u baahan yihiin qasab waxay u baahan yihiin annaga keliya maaha dowladda oolina wax kastoo baahiya oo dadkaasi leeyihiin ay iyadu qabato hay-adaha laga hoos galaa dowladaha laga hoos galaa muhiimadda koowaad waxaa waaye oo ah shirka markaad laga hadlayo adeegyadaas sidii lagu gaadhsiin lahaa waa in agmoofmadow ay noqoto meel qofka adeega u fidir ay u tegi karo